Habeen wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo sabtiya bisha janawari waa afar iyo toban sannadka laba kun iyo toddobiyo tobanka waxaanaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobankiyo sagaal iyo tobanka mitrigan iyo bogga v o a somali dot com idaacadda caawana waxaa idin haya aniguo maxamed cabdiyo nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dhibaatooyinka abaaraha soomaaliya ka taagan raashinkii markii la helo ma garanaysaa wax iimaan la yidhaahdo oo lagu daro raashin waayo xooluhu hore subaguma lahayn caana ma lahayn xoolihiina ka tagay oo maba jirin awalna waxa ma lahayn waxay ku leeyihiin xabad ma garanaysaa basala ma helo bahalka ma helo biyaha khaliga ah iyo waxa laysku kariyo un baanu isku cunnaa
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee martida mikrofoonka oo ku saabsan caafimaadka haweenka soomaalida hooyada iyadoon uur lahayn oo hooyo weynaatay ah oo malaha eeba ka guurtayba xataa caadadii ee waxay arkaysaa dhiig waxay qaadaysaa walwal kadib wuu badanaa wuu badanaa wuu badanaa ilaa dhiigbaxu gaara waxaa lagu keenaa marka iyadoo ah gargaar degdeg oo kaleeto kaasaa ah kan labaad ka saddexaad oo gargaar degdegna loogu keeno oo aan soomaaliya aysan lahayn iyadana centerda xarun lagu daaweeyo waa xanuunada ku dhaca naaska
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee cawayska washington iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida marka horese kusoo dhowaada warkii dunida
madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ayaa sheegay inuusan waxba ka bedeli doonin cunaqabataynta uu maamulka madaxweyne obama ku soo rogay ruushka balse cunaqabatayntaasi aysan noqon doonin mid wakhti dheer socota waraysi uu siiyey wargeyska the wall street journal ayuu trump ku sheegay inuu cunaqabataynta ruushka sii hayn doono muddo xadidan laakiinse ay dhici karayso inuu ka qaado haddii ruushka uu maraykanka kala shaqeeyo la dagaalanka argagixisada iyo sidoo kale haddii uu ka caawiyo maraykanka qaar ka mid ah waxa uu ku tilmaamay yoolasha muhiimka ah waxaa kaloo trump sheegay inuu la kulmi doono madaxweynaha ruushka valadimir putin marka loo dhaarinaya waa marka loo dhaariyo xafiiska dhinaca kale warbixin uu qoray wargeyska the washington post ayaa lagu sheegay in ruushka uu donald trump ku marti qaaday shirka wadahadallada nabadda ee suuriya ee lagu qaban doono caasimadda dalka kazakhistan ee astana maalmo yar kadib marka trump loo dhaariyo xilka madaxtinimo ee maraykanka xubnaha xisbiga dimuqraadiga dalka maraykanka oo xanaaqsan ayaa ka baxay fadhi ay lahaayeen mudanayaasha aqalka hoose xilli la siinaya war ku saabsan faragelintii ruushka uu ku sameeyey doorashada maraykanka kulankan oo shalay dhacay ayaa xubnahani ay ka niyad jabsanaayeen hoggaanka hay-adda sirdoonka ee f b i ilaa markii faragelinta ruushka ay soo baxday waxaana isweydiiyeen sida koongareeska uu arrintan uga gudbi karo han johnson oo ah mudane laga soo doorto gobolka georgia ayaa sheegay in shaki uu ka galay kalsoonida uu ku qabo awoodda madaxda f b i da james comi uu xilliyada soo socda uu ku hogaamin karo hay-addan hadalkan ayuu sheegay mar uu warfadayeenada la hadlayay kadib warbixintii ay mudanayaashu ay ka dhageysteen mr comi iyo james calaba madaxa c i e da james comi ayaa xudun u ahaa arrin muran dhalisay oo ku saabsan natiijada doorashadii sanadkii hadda dhammaaday daleecayn ayaa ka timid xubnaha dimuqraadiga ah oo aaminsan in hadal uu soo saaray dhammaadkii bishii oktoobar kaas oo ku saabsanaa iimeylada hillary clinton oo dhaawac u geystay fursaddeedii ay tartanka uga guulaysan lahayd mudane hank johnson ayaa sheegay in dhagaysiga warbixinta uu ka tegayo isaga oo qabo su-aalo badan oo aanan looga jawaabin faahfaahin dheer ahna aanan laga siinin
hay-ad dusha kala socota arrimaha suuriya oo dalka britain fadhigeedu yahay ayaa sheegtay in maleeshiya ka tirsan ururka isis ay weerar ku qaadeen goobo ay dowladda suuriya gacanta ku hayso oo ku yaala magaalada deerazuur hay-adda ayaa sheegtay in dhowr qarax ay ruuxeen magaalada oo bariga dalkaasi ku taalla saraakiil xukuumadda suuriya ka tirsan ayaa sheegay in ciidamada dowladdu ay adeegsadeen dayuuradaha dagaalka si ay mintidiinta u garaacaan warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in tobaneeyo qofi ay dhinteen ururka isis ayaa haysta inta badan gobolka deerazuur hase yeeshee ciidanka dowladda ayaa gacanta ku haya magaalo madaxda saraakiil ka tirsan militariga ivorcos oo toddobaadkii hore sameeyey gadood laba maalmood ahaa ayaa dowladda la gaaray jimcihii heshiis arrinta lagu qaboojinayo heshiiska oo ka dhacay magaalada buwaaki oo ah magaalada labaad ee ugu weyn waddanka ayaa dhigaya in halkii askariba la siiyo gunno dhan labaatan kun oo dollarka maraykanka ah maxamed duukoone oo saraakiisha gadootay wakiil uga ahaa wadahadalada ayaa wakaaladda wararka reuters u sheegay in dowladda ay ballan qaaday in isniinta ay bixin doonto ilaa iyo shan milyan oo lacagta faranka ivory coast ah madaxweynaha ivory coast alxasan watara ayaa shaqada ka ceyriyey taliyayaashii militariga booliska iyo jandarmaariga tan iyo markii ay qaar ka mid ah ciidamada sameeyeen gadood ay ku dalbadeen in la siiyo lacago iyo xuquuq ay sheegeen in ay ka maqan tahay
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba ilaa iyo shan milyan oo qof oo soomaaliya ayaa dhibaatooyin ay ka haystaan abaaraha culus ee waddanka ku baahay gobollada ay abaaraha xooga badani ka jiraan waxaa ka mid a gobolka sanaag maanta ayaa wefdi uu hogaaminayo taliyaha qaybta booliiska gobolka sanaag ee maamulka puntland gaashaanla dhexe cabdi faarax warsame uu booqday dad ku tabaalaysan meel u dhow degmada xinkalool goordhoweyd ayaa wariyaheenna haruun macruuf uu ku waraystay taliyaha khadka telefoonka waxaanu weydiiyey meesha ama meelaha uu booqday deegaankaasi wuxuu ku yaalaa gobolka sanaag degmada xingalool ayuu dhinaca galbeed intiisa badani xigtaa dhinaca aan saa ka aaday sababta aan u tegayna waxay ahayd muddo intii hadda dadku guuray waxaan maqlaynay khayradhaan badanaa nagaga imanaysa miyiga dadkii laga guuray oo leh meel walba geel macnaha kaa kici waayey gela waa la qaadqaadaa qaybi waa dhimataa qaybina dee waa ma garanaysaa isagoo nool lama dayn kare hadda subaxdii waa la qaadaa marka meesha dadkii waxaa lagaga tegey intii la odhan jiray roobka roorta baa la rartay oo bari loo raray oo socon karaysay odaygii waayee lahaa iyo iyo ma garanaysaa dumarkii xaasaskii iyo carruurtii iyo safarkaa dheer ee soddonka saacadood ilaa shan iyo labaatanka saacadood lasii saarnaa ee barafka iyo dhaxantii dee waa qaabili waayeen dabadeedna geelana lama rari karo oo dadku dhaqaale ma wada haysan marka waa laga tegey wixii laga tegey nin walba intuu intii ma garanaysaa ariga ahayd rastay ayuu dadkii maatada ahayd kaga tegey bartii waaye dadkan marka maxay idiin sheegeen sababta cidlada ay uga tegeen dadkoodii waxaynu ogaan jirnay marka reer ay guurayaan oo meel naq ka da-o in caruurta iyo xoolaha inta socon karta la kaxayn jiray reerka marka maxaa looga tegay hadda waxaa looga tegey safarkaa dheer ee fog dhaxan baa dhacaysay xoolaha waa la qaadayey ma garanaysaa dadakani ma xamili karaan hadda magaalooyinkan degmada oo kale odayaashii lixdan jirka ahaa oo kasii xoog badnaa ama dareewalintu waad garanayseen waddooyinka say isugu dhacayeen markii la rarayey waxaasi tabcaan bay ahaayeen ninkii hal maalin ama saddex maalmood maalin labaad kuma dari karayn maalin walba cid baa tuulada laga codsanayo oo reerkii la raraa ama gaadhiga ii kaxaya waa la wadi kari waaye dada kale marka intii tabarta yareed waxa lays yidhi halkaasay ku dhimanayaan ama dhulkaa laftooda haraad baa laga warramay oo waxa la yidhi dhul wey haraad loogu dhimanayo marka waxay sameeyeen si ay meelahan goobaha kan uga warhayaan oo dadkii hore oo hadiyo jeer booyadaha dhulka lagaga xidhnaan jiray oo booyad booyad baa jiri jirtay oo markii macaawino la helo la ohan jiray war beesha noocaasa u dhaami oo beeluhu dadku gaadiid ma lahayne booyaday ku xidhnaayeen waxays yidhaahdeen cidda aad taqaaniin iyo meesha aad joogteen maatada kaga taga adhiga kana baqasyaa nasiibiyo oo dee xooluhu waxay ahaayeen xoolo sii dhimanayo eberkooda haddii ay nin nin xoogaa lagu wada daray nin walba intii ugu xoog roonayd xitaa qofkii dumar ahayd oo ma garanaysaa aan carruur wadan ama xoog ahayd hadday ka fursan weyday iyo nin xoogsaday unbaa tegey meesha marka duruufta dadkaasi waa sidai aada soo aragtee laga tegey nigow duruuftaasi waa duruuf ilaahay uun ka saari karo oo ma garanaysaa dadka waxbaa loo yare ma garanaysaa sidii laysku dhaandhaamay gawaari baa qaybata tagtay oo meela isugu ururisay meelo ma garanaysa aan magaalada ahayn laakiin waanu waraysanay sababta ku kaliftay inay meel cidla ah ee aan cidi joogin isugu ururaan laba qodob bay noo sheegeen waxay yidhahdeen magaalooyinka haddaanu isugu tagno daryeel kalena ma haysano gurya kuma lihin suuliyana ma lihin inaanu dhibtaa iyo meelaha u kacdi tagno iskuna dhowaano uun baanu annagu farsamo bidnay midda kale halhashii laga tegey oo aanan ka tegi karin kajo fiicanna aanan hadda ka qabin oo geela ahayd ayaanu isugu soo ururnay oo waxaanu sinay hadbaa wada qaadeen oo meelaha ka dhowdhow iyana way jiraan qaybaha geeljiraha aan lana tirin oo biyo loo geyn oo marka reeraha la tirinayo geeljiraha lama tiriyo waa waa waa waa kuma jiraan reeraha oo cidlan ay naftu ay soranaysaa waa kaga baxaysaana waad arkaysaa oo aanu meelo cidlaha ku maray waaya marka dhibaatada dadkan haysata waad ka sheekaysay aad bay maaragtay u adag tahay u daran tahay su-aashu waxa weeyaan sidee loo caawin karaa dadka dibadaha jooga ama meelaha kala joogaha ee waxhaysta hadday doonayaan inay caawiyaan dadkaas sidee baa u caawin karaa wallaahi niihow waxay dee way caawimi karaan oo waxay ka caawimi karaan runtii dhulka miidiyo haddii xitaa miidiya jiro oo dadkan ka soo warramayo annaga waxaana kallifay annagoo qayladaa maqlayna had iyo jeer waxaanu weynay xitaa cid dhex maraysa ee miidiyihii kaxaysata ee ma garanaysaa anigu muddo waxaan ku dadaalayay naafto meeshaan ka qaadan lahaa gaadhisaan u kiraysan lahaa anigu taliya qeybeed cusub baan hayo xitaa gaadhi melihi ma og tahay marka qaabkaasaan muddo ku jiray muddo dadkan wacyigelinayay sagaashan qoys baan maanta dawo soo siinay oo ma garanaysaa xanuunsanaya oo qandhahayso oo xanuun la yidhaahdo waa iswadoo kaneecada u eg oo qufac leh baa ku jiray dadka laakiin runtii nafaqadoodu haddee dhoon ma wada ahayn oo inta nafaqada ma garanaysaa fiican ilaahay baa u gargaarayo badanaa waxay ahaayeen welina ma arag maanta ka hor cidi tiraahda raashinkii markii la helo ma garanaysaa wax iimaan la yidhaahdo oo lagu daro baan jirin waayo xooluhu hore subaguma lahayn caana ma lahayn xoolihiina ka tage oo maba jirin awalna waxa ma lahayn waxay ku leeyihiin xabad ma garanaysaa basala ma helo bahalki ma helo biyaha khaliga ah iyo waxa laysku kariyo un baanu isku cunnaa misna sidaasaa ilaahay ugu gargaaro carruurtooda ma garanaysaa waad arkaysaa oo nafaqadii eberka ahayd oo qayb fuuq baxday oo eberkooda way ku yaraayeen markaanu aragnay laakiin waxay joogeen haddii shuban oo kale ku dhaco darajadii ku xigtay ma garatay si fiican baan u gartay marka waad u tagteen maanta maxaa kalood u geyseen oo gacanqabada walaalow anigu ma garanaysaa qoladan khayr allaha siiye m t h ka unbaa wuxuu iga caawiyey markaan ana gaadhigii yidhi war waa tegayaaye maxaa muddo runtii dawo fiican oo faytamiin wax kale oo tii shuban kale oo tii qandhajabin kale oo ma garanaysaa iyo cabirkii ay dadka eegayeen oo laba kalkaalis oo igu dareen runtii gurmad fiican bay ka qayb qaateen oo degmada ah waaga degmadaad ka baxdayna waa xingalool xangalool baan ka baxay ha
kaasi wuxuu ahaa taliyaha qaybta booliiska gobolka sanaag ee puntland gaashaanla dhexe cabdi faarax warsame oo booqday meel u dhow degmada xingalool waxauu khadka telefoonka ugu warramiyey waryahayga haaruun macruuf
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaaad nagala socotaanna waa v o a washington doctor xuseen maxamed aadan oo loo yaqaanay tanzania oo ahaa aasaasaha ururka caalamiga ah ee daraasaadka soomaaliya ayaa ku geeriyooday dalkan maraykanka doctor xuseen maxamed aadan tanzania waxa uu soddonkii sano ee u dambeeyey uu ka mid ahaa hormuudka aqoon-yahanka soomaalida ee dhinaca cilmibaarista bariga afrika wariyaha v o e da barkhad maxamuud kaariye ayaa la kulmay dadkii ay aqoonta isu lahaayeen islamarkaana ay soo wada shaqeeyeen marxuumka waxaan warbixintan uu inooga soo diray magaalada hargeysa
We are unique in Africa. My name is Hussein Mohamed Adam. I was born in Arusha, northern Tanzania, and I am a Somali.
waa codka allaha u naxariistay dhegta xuseen maxamed aadan oo loo yaqaanay tanzaniya oo aan ka soo dheegtay filim uu hilaadihii sanadkii kunsagaalboqolisideetankii ka sameeyey xaaladii wakhtigaasi ay ku sugnayd dhulkii soomaalidu waxa uu sheegay inuu aabihii ku dhashay waqooyiga dalka tanzaniya magiciisuna ahaa xuseen maxamed aadam allah u naxariistay dhegta xuseen waxa uu ka mid ahaa hormoodka martidii sanadkii tegay ee hargeysa u yimi ka qaybgalka bandhiga caalamiga bogaagta hargeysa sida uu ii sheegay dhigtor jaamac muuse jaamac oo ka mid ahaa dadkii sanadihii dambe ay wada shaqaynayeen waxaa marxuumku ku dhashay sanadkii kii dalkaasi tanzaniya waxaana aqoontiisii waxbarasho uu ka bilaabay halkaa waxa uu markii dambe waxbarashadiisii ka sii watay jaamacadda makareri ee dalka uganda marxuum dhegta xuseen maxamed aadan tanzani waxa uu markii dambe u wareegay dalka maraykanka oo soddonkii sanee u dambeeyey ka mid ahaa hormoodka aqoon-yahanka wax laga weydiiyey arrimaha bariga afrika sida uu ii sheegay dhigtor xuseen cabdilaahi bulxan oo ah guddoomiyaha jaamacadda francis fano oo ay aqoon dheer isu lahaayeen nin qaali ah oo haldoor aqoon-yahan haddii la yidhaaho soomaaliyeed baa jiray horta xuseen maxamed aadan wuxuu ahaa kuwa ugu horeeya anu waxaan bartay booston baan ku bartay boston maraykan ayaan ku bartay isagoo markaa durba professor ka ah jaamacad brandis university la ydhaa oo jaamacadaha wanaagsan ee meesha ku yaala ka mid a oo madax ka yahay center african study center anigu markaa isagu wakhtigaa waabuu dhammaystay wixii tacliintiisa oo dee professor baabu ah anigoo dhallinyara oo markaa graduate student ah ayaan waa toddobaataneyihii weeye wuxuu noo ahaa haldoor buu noo ahaa runtii maxaanku idhaahaa u go-ay tacliin iyo waxbarashadeedii ayuu ahaa Eh, princeton university ayuu wax ka dhigtay isagu digrigiisii hore ka qaatay Eh, kadib wuxuu galay harvard harvard buu political science ka dhigtay Eh, halkaasaanuu ka dhammeeyey doctoratekiisii dr xuseen maxamed halkee ayuu ka yimi magaca loo bixiyey tanzania waa kan dhigta jaamac muuse jaamac aasaasaha xarunta dhaqanka ee hargeysa hooyadii baa ka timid dad kale kaana masaai iyo indian muslim baa iska dhalay hooyadii hooyadii baa eh, waxaan dhahay mixi raceka ahayd tanzania aabihiina eh, maxamuud sookuda nin lagu naanaysi jiray baha somaliland kasoo jeedo laakiin markaa joogay tanzania marka laba generation bay deganaayeen caruusha ha laba ayay ay laba fac bay deganaayeen dabeedna yimi soomaaliya dr bulxan waxa uu sheegay in allah naxariista dhigta tanzaniya uu ahaa nin aaminsan aragtida midnimada afrika hase haatee waxa uu xusay inay ka sinaayeen aragtida ahayd in aqoonta loogu adeego dalka iyo dadkaaga waxaanay markii u horreysay labadoodu shir lagaga hadlaya arrimahaasi ku qabteen magaalada muqdisho sannadkii kun sagaal boqol iyo sagaal iyo toddobaatanki isagoo doonaya inuu dadkiisa wax u qabto afkaartiisu waa afkaartii france fano waa ta anigaba i keentay ee dalkayga maanta aan iminka labaatankii sane aanu ku joogay inaan wax u qabto marka oo ahayd waxbarashadu macno ma leh haddii aana dadkaagii wax uga qoon nooc kastaba ha noqoto waxbarashada xuseen hormoodkaasi ayuu ahaa soomaaliyuu yimi soomaaliyuu ka shaqaynayay toddobaataneyii iyo wixii ka dambeeyey aduu sideetameeyii ayuu ayuu joogay xuseen soomaali ma qiimayto ma qiimayso aqoon-yahankeeda waxay qiimaysaa ka ree hebel ku shaqaysanaya ka waxboobaya ee xuseenoo kale oo daacada oo wax ka doonayn isagoo cirka maraya soomaali u yimi inuu u shaqeeyo marka calaa kulli xaal ninkaasi nin wuxuu ahaa qaaliya waa nin inaga baxay taariikh badanna qoraaladiisa iyo hawshiisu waa niman si hawlyar loo qayban karo dhaxal buu ka tegey yaa nin lagu khasaaray sinaba maaha sida uu sheegay dr bulxan ma ahayn dr xuseen maxamed aadan nin aayar dunida ka baxay waxa uuse ka tegay raadiyo taariikh waaraya waxa uu ahaa aasaasihii ururka caalamiga ee daraasaadka soomaalida oo sannadka dambe labada kun iyo sideed iyo tobanka waa kan dhigta jaamac muuse jaamac oo ka warramaya qorshaha xiga xuseen riyadiisu waxay ahayd in l- sanad guurada afartan guurada aasaaskii in uu kusoo gebagabeeyo shaqadiisa in hargeysana lagu guddida ururkaasi sanadka hore waxay isku raaceen oo aqbaleen in lagu qabto hargeysa oo ay laba kun iyo sideed tobanka bisha sideedaad dee wiigeeda ugu horreeya halkan lagu qabto hargeysa xuseen waxaynu sameynaynaa haddii alla idmo oo marka horeba ku jirtay qorshaha laba kun iyo sideed tobanka ee ee- ee bandhiga in la qoro buug eh, waxaan afka qalad gulahaa in honor buug loogu talagaloo lagu sharfayo isaga oo nool allah u naxariista dhigta xuseen maxamed aadan oo loo yaqaana tanzani waxa uu ku dhintay gobolka massachusetts ee dalka maraykanka barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
aad buu mahadsan yahay barkhad haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida microfoonka waxaa london inoogu soo diyaariyey wariyaheena ridwaan xaaji cabdiweli
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan aan ku waraysanayo dr caashe cumar kablow waxa ay ku takhasustay cudurrada haweenka waxaana ay ka howlgashaa xarunta qaramada midoobay ee magaalada muqdisho oo ay kala talisaa caafimaadka haweenka kusoo dhawo barnaamijka
waan ku dhawaad ridwaan aada iyo aad baa umahadsan tahay bal marka hore intaanaan u gelin een, shaqada hadda aad- aad ka qabato soomaaliya ama magaalada muqdisho oo xarun ku ah Een, waxaad ka mid ahayd dadka soomaalida ee ku nool qurbaha gaar ahaan talyaaniga goormaad soomaaliya dib ugu noqotay maxaase kugu kalifay
Ma- m- soomaaliya inaan dib ugu laabto waxaan bilaabay labadi kun iyo shantii labadi kun iyo lixdii khaasatan labadi kun iyo lixdii laakiin ma ahayn si joogto ah waxay ahayd si kumeel gaar ah oo aan ku laabto aan ka kasoo laabto si aan kumeel gaar ahayn oo joogto ah waxaan ugu laabtay labadi kun iyo sagaalkii waxyaalaha igu dhaliyay waxay ugu badnaayeen baahida tirada badan oo caafimaad darada oo dalka ka jirtay oo igu soo gaaraysay anigoo qurbaha ku nool labadi kun iyo saddexdii markuu aada u cusbaa internetka oo aan aada uga daalacan jiray xanuunada iyo waxyaalaha waxba laga qaban karin oo dadku ay qabaan waxaan xasuustaa ilmihii ugu horreeyey oo xanuun kheyr caadi ah oo uu ku dhasha leh in labadi kun iyo saddexdii aan ka- ka kaashanay dhakhaatiir talyaani oo macalimiin ay ahayd iyo jaamacad aan joogay isbitaal aan ka shaqaynayay inaan kasoo kaxayno soomaaliya oo la keenay oo la qalay oo loo sameeyey qaliin aad iyo aad iyo aad ugu ah qaliil eh, adduunka oo uu kuna guuleystay dhakhtarkii qalo ilmahaasuna oo maanta ilmo qaangaariyahoo wiil weyn uu yahay ismaaciil oo dalkii joogo waa gar Een, marka markii aad dib ugu noqotay soomaaliya een, waxyaabaha aad qabatay waxaa ka mid ahaa cilmi baaris aad samaysay oo aad ku qaadatay een, b h d gaaga cilmi baaristaas maxaad xooga ku saartay maadaama aan aniga takhasuskaygu waa cudurada haweenka cilmi baaristaas waxay soconaysay saddex ma- saddex sannadood sida caadiga ahba b h d ku wuxuu socdaa ugu yaraan saddex sannadood Eh, waxaana ku sameynaynay hooyooyinka uurka leh iyo dhiikarka iyo xiriirka ka dhexeeya iyo afrikaanka dadka madmadow iyo waxay ahayd cilmi baaris aada u dheer oo la rabay in lagu ogaado xiriirka ka dhexeeya eh, jiinka ama hidaha madowga ah iyo cimilada kulaylka ah dalalka ku yaala iyo hooyooyinka uurka leh iyo dhiikarka maara looga waayo dadka haweenka uurka leh dhalinta yar soomaalidana aada iyo aada u aafeeya gabdhaha yaryarka markay uurka koobaad iyo labaad iyo ay leeyihiin waxay socotay saddex sannadood waxaan bilaabay labadi kun iyo lixdii waxaana dhameeyey labadi kun iyo sideedii waxayna ku dhammaatay si aada u qurux badan oo aan ku mutaystay ilaa iyo eh, abaalmarin caalami ah hadda marka magaalada muqdisho maxaad ka qabataa kadib labadii kun iyo sagaalkii markaan magaalada muqdisho kusoo laabtay waxaan ka qabtay howlo aada u fara badan oo caafimaadka un ah waxaan eh, sameeyey ilaa iyo haddana aan sameeyaa tabarucaad caafimaadka shaqadiisa ah hadday ahaan lahayd daweyn hadday ahaan lahayd cilmi baaris iyo hadday ahaan lahayd waxbarisba intaba intaba waxaan ku sameeyaa si mutadawacnimo ah waxaan ka howlgalay xarunta eh, s o s isbitaalka hooyadii dhallaanka waxaan kadib ka howlgalay isbitaalka qaramada midoobay ay leedahay oo f- u fidiya adeeg caafimaad ummadda soomaaliyeed waxaa waxaa yimaada isbitaalkaas wax xanuunada lagu laga wax laga qaban waayo oo dhan meesha wax looga qabta uu yahay aniga waxaan u qaabilsanahay qasimka haweenka waxaan ahay la taliyahooda waxaan ahaynaa xaliyaha baro- eh, dhibaatooyinka hooyada uurka la ku yimaada kadib waxaan ku arkay xerada en, in la keenay isbitaalka haweenka isku furma hadda xerada xalanaad ka howlgashaa soma ha haweenka isku furanka qaba oo aad u fara badan nambarkii iigu badnaa oon arko toddobaatan iyo sideed haween ah oo loogu sameeyey qaliin isbitaalkaas marka markii aan arkay haweenkan iyo dhibaatooyinka ay leeyihiin ay qabaan oo ay yihiinna dad miyi laga wada keenay oy aada ugu yaryihiin dadka magaalada waxaa ii soo baxday inuu dhibaato ay ka jirto meelaha tuulooyinka ah waxaan ku sameeyey dabagal qofka ma- maadaama aad dhakhtar tahay haddana aad samaysay cilmi baaris mar walba waxay cilmi baaris ku jiidaysaa inaad raadiso oo ka daba socoto ilaa iyo meesha uu ka imaanaya dhibka uu ka soo baxay sideedaban cilmiga caafimaadka markii wax la daaweynayo waxaa loo daaweeyaa saddex sabab siyaalood inaad daweyso xanuunka calaamadaha uu keenay oo markaas aad ka qaada sida feeb qandho uu keenay iyo dhiigbax soconaya iyo kaas aad joojiso waa kumeelgaarkaasi inaad daweyso wixii s- fududeeyey inay waxaani dhacaan iyo- oo meel dhexe asagan ah iyo aakhirka oo ah inaad daweyso meesha ay ka- ka soo baxayso dhibaatadan waxa keenaya marka cilmi baaristu waxay mar walba nagu jiidaa inaad raacdo oo raad raacdo oo la tagto ilaa iyo aakhirka meesha dhibkan kasoo baxay waxaa ii cadaatay marka inay tahay meesha dhibka ugu faraha badan leh ee hooyadii uurkale uu kasoo baxay inay tahay umarsi dhaqameedka waxaan loo yaqaana t b a afka qalad lagu yidhaha traditional bath attendant oo jooga miyiga tuulooyinka degmooyinka gobolada marmarka qaar xataa caasimada caasimada laftigeeda ayaa waxaa wax umaliyaa t b a umulsa dhaqameed waxaa wax lagu umaliyaa qalab aanan u qalmin waxaa wax lagu umaliyaa habab laga gudbay oo ahaa seventeen iyo sixteen century qarnigii toddobiyo tobanaad iyo lix iyo tobanaad marka dabagalkaygii wuxuu igu kalifay inaan marka sameeyo inaan tababaro u sameeyo haweenka t b eeda ah waa garta oo- waa usoo noqon doonaa laakiin ka sokow eh, dhibaatooyinka ay haweenku kala kulmaan xilliga ay umulayaan maxaa ka mid a xanuunada kale ee aada is leedahay hadda inta badan haweenka waa ay soo wajihi karaan maadaama aad ka howlgasho soomaaliya xilliga horta waxaa kow ah xanuunka markay umulayaan soo wajaha because annaga waxaan meesha u joognaa waxay tahay emergency cases oo dhan in la xaliyo emergency markii la yidhaha deg deg gargaarka deg degayo waa wax kasta oo khuseeya uur iyo fool kaasaa deg deg ah markii kaasa laga baxo een cudurada xanuunkan aan anaga waan isbe- takhasuska ku nahay waxaa la yidhahdaa gynecologist and obstetric dhalmada iyo uur hooyada iyo uurka marka hooyada iyadoon uur lahayn xataa waa daweynaa maaha khasab inay markay uurka leedahay bis un aan dhakhtar u nahay markaysan uurka lahayn xaaladaha degdega ah oo kusoo kordhaa waa xaalado iska caadiya oo sida sokor iyo iyo dhiigkar inuu ku dhaco ama dhiig bax kaasaa noogu badan iyadoo aan uur lahayn oo dhiig bax ku dhaco kaasna is- isagana aada u noo noo saameeyaa waxaana keena kansar kansarka utraska kansarka ilmo galeenka ku dhaca oo aan soomaaliya aysta- aysan lahayn xarun kansar marka hooyada iyadoon uur lahayn oo hooyo weynaatay ah oo malaha eeba ka guurtayba xataa caadadii ee waxay arkaysaa dhiig waxay qaadaysaa walwal kadib wuu badanaa wuu badanaa wuu badanaa ilaa dhiigbax uu gaara waxaa lagu keenaa marka iyadoo ah gargaar degdeg oo kaleeto kaasaa ah kan labaad ee, ka saddexaad oo gargaar degdegna loogu keeno oo aan soomaaliya aysan lahayn iyadana ka- center da- xarun lagu daaweeyo waa xanuunada ku dhaca naaska xanuunkii naas ku dhaca waxay la aadaan hindiya kenya turkiya something like that qofkii awooda asagana ka- ma ahan ema- gargaar degdeg laakiin markii ay xallin waayaan oo ay kasoo daalaan magaalada iyo waxay noo keenaan asagoo maraya xaalad u fogaaday oo u baahan in in xallin xanuunka inta badan muddooyinkan aada looga hadlayay oo weliba gabdhaha da-da yar ku dhaca waxaa ka mid ah xanuunka isku furanka loo yaqaano kaas eh, ilaa xad siday tahay xaaladiisa ma ka warhaysaan dadka ma kala talisaan dhibaatooyinka keen aada iyo aad kaas waa midka igu kalifay inaan sii inaan bilaabo research kaleeto oo labaad oo ah waxa keena iyo waxa sababa Eh, ridwaanow gabdhahaas uu ku dhaco een, isku furanka adduunyada way ku yaryihiin horumartay adduunyada aan horumarin oo dunida saddexaadan aada ugu badanya marka halkaas waxaa kaaga soo baxaysa inay tahay waxa keenahay eh, dhakhtar la-aan qofka oo aan helin gargaar caafimaad xilligii oo u baahnaa khaasatan xilligii ay dhalaysay waxay leeyihiin gabdhahaas waxay kulansadeen shan calaamadood kulligood waa wixii ka yar dhowr iyo labaatan sano kuma jirto mid lix iyo labaatan sano gaaraysa ama shan iyo labaatan waa wada tuwan- laba iyo labaatan iyo wixii ka hooseeya Eh, waa ilmihii ugu horeeyey way yar yihiin kuwa isku furma iyagoo hore wax usoo dhalay marka meesha waxaa kaaga cad inuu jiro wax xiraya iridkii laga baxaya xiran Eh, haddii ay horey u dhashay waa qaliil qaliil qaliil inay dhash- isku furanto tan saddexaad eh, structurekooda qaab jirkooda ma ahan qaab dad oo aada u xoog waaweyn oo lafa waaweyn way lafa yaryar yihiin waay- way- way- gabdhaha aada u tabar yar waaye waa gartay calaamadda afraad ilmahaas ee isku furanka sababay wuu ka dhintay calaamadda shanaadna guurkiina waa burburay bacda isku furanka dhammaantood shantaas shantaas calaamadood waa wada leeyihiin mid itaal weyn kuma jirto gabdhaha meeshaas yimaada marka ma ka wacyigelisaan marka een, een, sida ugu habboon oo wacyigelinta ugu fiican oo in la siiyo ay tahay waa laba inay haddii ay ku dhali waayaan afar iyo labaatan saac aysan sugin fool la dirqiyo oo ay raadsadaan een, meel gargaar loogu sameeyo laakiin waa hagee isku furankan wax yar ku sharxaya waxa waa dalool uu dalooshamaayo oo isku dalooshamayaan qaanada kaadida haysa qasnada eh, saxarada haysa iyo qasnada ilmaha haysa waana saddex qasnadood oo iskor saarsaaran dhexda waxaa ku jira tan ilmaha ay marayeen kor waxaa jira tii kaadida hoosna tii saxarada intaasaa isku dalooshamaysa isku go-aysa maxaa gooyay madaxa cunuga madaxii cunuga oo soo mari lahaa meesha ah wuxuu ku- ku jirayaa intii loogu talagalay in ka badan oo kayr caadi ah afar maalmood saddex maalmood toddobaatan iyo laba saac waxa uu caqliga baniaadanka diidayo meeshaas markuu marka cabaar uu riixayo waana xuubab lafi kuma jirto hilib kuma jiro wax adagoo cilnaa wax dhan waa xuubab isduldul saaran iyo muruqo markuu xu- aad u riixo wuxuu ka joojinaa eruration dhiig inay hesho meeshaas waxay noqonaysa sideedaba meel markii dhiiga laga xiro haddii aad xoog u riixdo oo ka qaaddo way caddaatay because dhiiggii intuu ka maqnaaba kadib wuu soo laabana adoo arka ay guduudanaysa soo maa muddadaas uu madaxa meesha celinayo dhiigu ka joojiyey way dhimaneen intaas uu madaxa cunuga riixaya way dhimatay dhiig la-aan darteeda u dhimatay markii si un ilaahay uu ku kala keeno kolay soo googooyaan oo ilmihii gogo-aan ay banaanka usoo saaraan wuu dhimana cunuga xataa ama cesarian lagu saaro kor laga saaro maalmo ka bacdi waxaad dalooshamaysay intii dhimatay jirka intiisii dhimatay dib dambe nolol uma helayso daloolay noqonaya waa go-ya waa kaa isku furanku marka saasuu ku yimid waaga wacyigelinta ugu fiican oon siinaynaa waa inay u carartaa meesha ugu xubin habboon aaway ma leh gaadiid ma leh waddo ma leh xaruntina ma leh xeel dheerihii caafimaadna ma leh wixii fududaynayana ma leh caafimaad firiyana ma leh Eem, meelaha qaarkood laakiin meelaha qaarkood ha waa ha- lacag inuu qofka bixiyo waa inu lacag- mm, meel walba waa inu lacag bixiyaa ma jirto dalka meel cesarian section qof loogu sameynayo lacag la-aan aan ka ahayn s o s isbitaalka soos ee muqdisho ku yaala waa gartay dadkuna marka waa tabar daran yihiin iyo aad aad kaas awood ugu xarunta karaan.
ku yaala xarunta xalane inta kale waa inay lacag bixiyaan Ha- talada labaad oo aan siinaa waxay tahay inay iska yareeyaan gudniinkan fircooniga because waa isaga waxa ugu badan oo wadada oodaya maadaama ay tahay fooshii ugu horeysay badankood fooshii ugu horeysay sagaashan iyo sagaal dhibic sagaal fooshii ugu horeysay waxay diidaan jarista iyo waxay diidaan eh, wax walba umulse dhaqameed ta saddexaad talada saddexaad oo tan ugu wanaagsan oo aniga aan qaatay ah waxay tahay in umulse dhaqameedda la tababaro umulse dhaqameed yaan tababar u sameeyey waxaan turjumo af soomaali ku qoray buug xaggee ku tababartaan marka ma soomaaliya Muqdisho.
oo dhan mise muqdisho
maya dadka gobolladan tababaraa laakiin muqdishon ku tababaraa okay magaalada muqdisho hal gabar un baan kaga soo daray ilaa iyo hadda waxa aan tababar u sameeyey laakiin gobolladan ka keennaa Eh, buuggaas anatomy waxaa loo yaqaana jirka bini aadanka dhismihiisa iyo af soomaali ugu qoran yahay iyo musawiradiisii si ay u bartaan xubnahan jirka siduu ilaahay u rakibay markay bartaan siduu ilaahay u rakibay waxay fahmeen khaladaadka ay sameynayaan oo dhan laga soo bilaabo markay gudniinka fircoonka sameynayeen ilaa iyo hadda assistament u sameynayeen xataa dhalmada waxay dhalmada assistareeyaan ayagoon garanayn anatomy oo oo ummad madooba alla ku yaqaan ku shaqeynaya waa gartay waxay kaleeto ka bartaan marka bratic waxaan sameynaa afar wiig oo theory ah oo ay dhagaysanayaan ay daawanayaan filmo iyo iyo buugi iyo sideed wiig oo practice ah sideedda usbuuc oo practiceka ay sameynayaan waxaan ku barnaa horta meesha uu ku dhalayo ay ku dhalaysa haweeneydu inay dhulka intaasoo sentimitr u jirayso uu ahaado miis ama sariir ama wax uun ka fog dhulka because force gravity forceka xataa ku anfacaya soo jiididta cunugaas inuu soo baxay iyo bareesharka banaanka salli iyo darin iyo caw iyo catiir iyo jimbaar ma caawinayso Eh, kansarka ilmagaleenka ku dhaca sidoo kale inaan baaris u sameyno waxaan hadda ka hor baydhabo ugu soo sameynay magaalada baydhabo boqol iyo toban haween ah oo random ah oo aan ka qaadnay bab smear test ma jiro dalka meel bab smear test lagu qaado ma jiro meel lagu sameeyo mammography ma jiro waxaasoo dhan waa wax aad iyo aad u- u- u- u fudud oo la sameyn karo Maxay loogana yihiin hortay haddii aad sharaxdo waa en, eh, mm, ta- exaamyada laga qaado tibaarista laga qaado si lagu ogaado hooyadan inay kansarka naaska u- ay qabto ama uu kusoo socdo kansarka ilmagaleenka inay qabto ama inuu kusoo socdo in la ogaado markii la ogaadona taxadar loo sameeyo iyo ka hortag waana wax aada u fudud tallaalaa soo baxay xataa oo looga sii tallaalaya kansarka ilmagaleenka maanta kansarka ilmagaleenka waa la suuliyay caalamka kansarka naaskana wuu ku socdaa in la suuliyo dawadiisina aada iyo aada u fududaato marka laba kun iyo toddobiyo tobanka waxaan jecelnaha inaan la jaan qaadno w h o waxay dhowaan soo saartay labada kun iyo toddobiyo tobanka inaysan hooyo dambe u dhimanin iyadoo ilmo dhalaysa dhalintaas da- dha- dhalitaankaas dartiis inaanay u dhimanin in la yareeyo wad lama hor istaagi karo laakiin waxaa watatacawga inay hooyooyinku u dhintaan waxaas raqiiska ah waxaan jecelnahay soomaaliya inay ka mid noqoto sida keliya uga mid noqon kartaan waa in la helaa maamul saxa iyo siyaasad caafimaad oo waafi ah oo Aad- aad iyo aad baa mahadsantaha adaa mudan intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay doctor caashe cumar kablow oo ku takhasustay cudurada haweenka islamarkaana kala talisa u n-ka ama qaramada midoobay caafimaadka haweenka inta mar kale aynu kulmi doono waa ridwaan xaaji oo idinle sida iyo nabadgelya
aad ayuu u mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli oo inala socodsiinayay barnaamijka martida mikrofoonka halka aad kala socoteena dhegeystayaal waa v o a markaana kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington waxaa inoo haysa sahre ciidla nuur
Obey hidiyada kuwa wantireni. anoo wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkeenna caweyska washington iyo caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah sariir giigsan guri uunsan iyo hilib la geedeeyey gogol wehelle gacaltooye iyo raaxo garab taalla iyo gabadh la jiisiba hadday laabtu goconayso waxaa guurka loo diidanow waan ku garan waayey cabdishakuur qorane wuxuu marti noogu yahay barnaamijka caweyska waxaanu inoo hayaa sheeko aad u xiiso badan oo jacayl xambaarsan waxaa guurka ka hor jooga jacaylkii dhallaannimo oo aan weli qalbigiisa ka bixin inkasta oo uu qaarada iyo waddamo badan ka soo fogaaday meeshii jacaylkaasi ku haleelay
allahayo dhib badana adoo rofecaashaha dhushisheeya ka helay dhushisheeya ka helay waban soo dhaqaaqe dhibanaailadaga dhabbahayuu la soo maray dhowr habeen dayaarabe meelaygu dhixigu dhaqsaygu yimide dheree maxaasiyo waxaa kale oo aan barnaamijka ka maqnayn xubintii ma heesi kartaa muusig la'aan iyo qodobo kale waa caawo iyo caweyska sheekadan soo socota dhegaystayaal waxaan ula baxay nogob ilaa north america waa qiso ka soo bilaabantay gobolka nogob ama fiiq ee dhulka soomaalida ee dalka etoobiya soona gaadhay gobolka albeerta ee dalka kanada ee waqooyiga ameerika waa qisada jacayl hadhi waayey hadimana reebay waa xusuus iyo waaye aragnimo garaad xoogaystay kullingaxan wiilka ay qisadani ku saabsan tahay waa cabdishakuur qorane oo ay dhallinyaraduna ku naanaysto af magaaxshe waa kan cabdishakuur oo inoo soo kooba taariikh nololeedkiisa magacaygu waa cabdishakuur qorane cali waxaan dhashay siddeetan iyo sideedii runtii laakiin bil go-an oo gaara lama hayo waxaan ku dhashay walaal deegaanka soomaalida etoobiya ama dadka qaarkii yaqaano soomaali galbeed gobol ka mid oo la yidhaahdo nogob gaar ahaan buur dheer oo weyn oo la yidhaahdo dooya yaan ku dhashay waan gartay buurta dooye ee gobolka nogob ayaad siddeed iyo siddeetankii ku dhalatay sideed u soo barbaartay ma nolol xoolo raacato ma beeraley mise tuulo iyo magaalo barbaaritaanka intaydii koowaad lix jir ilaa iyo xilligaan dhashay waxaan reer diree guuraa caadi oo reer soomaali ah oo cali iyo geelle bay ahaayeen iyo lo- weliba sidaas ii xasuusto reerku ilaa lix jirkii baan kusoo gaadhay nolosha baadiyaha marka wixii lix jir ka dambeeyey waxaan u tegey oo aan nolosha intida kale kusoo qatan kusoo barbaaray walaalkayo deganaa magaalada goday oo isaguna hadda waddan kanada la jooga runtii aad aan u jeclahay ninkii soo koriya intaa wixii ka dambeysay ayaa xaggaasi nolosheedii u wareegtay magaalada goday marka ayaan dugsigii hoose kii dhexe iyo kii sare iyo kuleejkii koowaad baan ku qaatay waan gartay intaa wixii ka dambeeyey deegaanka maxaa ku halkaas ka jira xafiisyada qaarkood baan ka shaqeeyey ha magaalada goday iyo degmooyinkaba qaar xataa xilli maxaan ku dhahay degmo la yidhahdo degmada beercaano mar baan kasoo noqday guddoomiyaha maxkamadda iyo degmada beercaano marka sharcigaad baratay ha marka wixii ka dambeeyey dee halkan umaa imidan soo gala cabdishakuur wuxuu tirinta maansada bilaabay isagoo da'yar oo xilligaa ku jiray dugsiga sare waxaa haleelay jacayl la odhan karo wuxuu ahaa jacayl dhidibka aastay oo wuxuu u qaaday gabadhay isku xaafad iyo isku iskuulba ahaayeen aqoon durugsan oo walaalnimona isu lahaayeen waana halkaa meeshii ugu horreysay ee uu maanse ka unka waxay ahayd wixii koowaad ee aan wax ka sameeyo ama wax ka idhaahdo waad garanaysaa meeriso waxay ahaayeen ruux iska socod baradii dee ruux tallaababara marku talaababaradkeey uu ku qufaa marka kolley meerisadaasi waxaa laga yaaba in qaarkood ay jaban yihiin waxna kama bedelin oo taariikhaanuma sidaa ugu hayay waxaa ka mid ahaa dunidii qurxoonayd miduu doortay qalbigaygu midii aan dantaydiya u nacay darajadan yeeshay midii dulucda beerka iyo wadnaha deebta iga saartay midii aan u dib jiray habeenee cuntadu iiga degi weyday haddii ay idiiday mar hore dayre iga yeeshay samir aan dugsado aakharaan daar ku leeyahay damqasada xusuustale qalbigu deyni kari waaye markaan door la naadaba maskaxdu way dilaacdaaye dakharka iyo xanuunkaan qabana daawo loo waaye dadku iga shikiy oo cidlaan darin ku jiifaaye cadowgaa ku diirsada ilmadan iga diliqlayna iyaduna idiido horey dayre ii tiriya samir aan dugsado aakharan daar ku lahay wuxuu ahaa wixii koowaad ee maansa ah ee afkayga ka soo baxa sida maansada ka muuqata gabadhaasi way ku gacan saydhay cabdishakuur inay la qaado jacaylka waxaanu ka war helay inay wiilkala xidhiidh la leedahay maansadiisana waxaa ka muuqatay quus iyo xataa inaanu rajo dambe ka qabin inuu qofaan iyada ahayn jacayl u qaadi doono gabadhaasi waxaa jiray magacuu ula baxay oo xataa intii aanu u sheegan jacaylkiisa uu ku odhan jiray heblaayo ayaan jecelahay isagoo aan marnaba dareensiin inay heblaayadu iyada lafteeda tahay waa magac aan iska sameeyey anigu laakiin iyada aan ugu talagaloon u bixiyey iyadu marka way taqaanay magaca naruura laakiin naruura ruux ay tahay inay iyada tahay maysan cabdishakuur intaa kadib wuu guursaday oo gabadh kale ayuu la aqalgalay balse reerkaasi uma raagin oo way kala tegeen xaaskii balse jacaylkii gabadhii aanay iscalfan ee uu carruurnimadii u qaaday weli qalbigiisa kama gu'in jacayl intaas la eg kii markaa isoo maray mid la eg inuu xataa isoo mari doono ma filayo runtii dee kaas wuu ku tunjileecsado inan yar baad ahaydo cidluu kaa helay
kaasi meel cidlu ka kaasuuna meel cidluu iga helay dabcan gadaalo xilliga gadaasheeda waa guursaday laakiin haddii la isukay barbar dhigi lahaa ma filayo inay xataa isu dhawaan lahaayeen waan gartay marka gabadhii waa kala tagteen sidaan filayo wax caruuri mayda dhex mareen ha ha ha wiil baa ii jooga saddex jira maasha allah muddo ayaa laga joogaa markii ay xaaskiisa kala tegeen gabadhii uu jeclaadayna sida igu maqaalo ah waa la guursaday hase ahaatee cabdishakuur mar walba waxaa ku soo markaca caashiqii yaraantii yaa marka aad eegto kelinimadan eed aragto haddana inaad u baahan tahay inaad nolol samaysato ee haddana qalbigaagii uu jacayl cagadhigta aad ka weydo ama aad aragto dad fara badan oo jacayl ka sheekaynaya yo adiga boogahaagii ku gaarka ahaa yaa damqada habeen dhexdeer ahaa marka sanadka labada kun iyo lix iyo tobankii ahayd yaan anigoo mareegahan youtube-ka iska baarbaaraya waxaan arkay dad jacayl aad uga cabaadaya ha gabadh waxaan arkay wallahi hadda runtii magaceedii ma xasuusto waxaan malaynayaa inay marka hore facebook live laga keenay oo halka youtube laga soo geliyay arrimo jacayl iyo dad ay la soo hadlayaan oo fiber laga soo wacayo iyadoona meeshii fadhido oo live saa ugu jirto oo jacaylkii baa la iska xog wareysanaya waxaa xusuus mudnayd gabadh baa gabadha soo wacday oo runtii xanuun aad u fara badan oo kaygii u eg bay u sheegtay inay wiil jeceshahay in muddo ah umuurahaygii seexday unbay soo kaakicisay unbay soo kaakicisay hawshaas marka gabayood la yidhaahdo markabkii jacaylkaan tiriyey habeenkaa runtii maxaa tiri dadba dunida wuu wada maraa maalin hoog badane qalbigaan maxaabiisay ee aan maxkamadeeyey iyo muhasho aan siixiyey soo markiciyeene markabkii jacaylkeen wadee mawjad igu tuuray soo markaan ismoodsii dhahaba layma maqashiiyo inkastoo muddadu dheer toon tobagun soo mooday dhaqankana maroor ay ku tahay xaasrag magacoowu afkii maarmi waayaha ifaray gocasho maansoo eh caashaqu markuu madan yiheen lagula miisaamin waa masiibo nololeed ninkii soo maraa garane imaanshee haddii uu qof uun dooq muleensaday malab iyo hadduu dacar lahaa caashaq muudsaday casar mooda galabeed dhulkoon weli madoobaanin waxaan dib kugu celiyey gabadhii aan kuu sheegay xilligii aan jacaylka u sheeganayaba dib yaan usoo go'day gabadhii dugsiga sare markaad ku jirtay ha naruuro naruuro inaan waktigii iyo wiilkii warqadii aan u dhibay wixii oo dhan inaan soo maas ku soo sawireen yay noqotay wuxuu yidhi casar mooda galabeed dhulkoon weli madoobaanin bashqad midable wiil yari markuu midigta ii saaray midhihiisa waan sii ogaa geedka aan muday masallaha inuu wiil u yaal yaan maqloon helay inay gabadh macnaha dee wiil jeceshahay yaan sii ogaa masalaha inuu wiil u yaalayaan maqloon helay anigoo madluun oo warkaan sugi malaynaya murti hadal hebla waayadii may isoo tiri calafkii malaykiiyo ku dhacay cilmig weyn dhimay wax walba oo muhiim ah haddaad jeer mulkuyi weydo waxaa looga maarmaa sidii uun mid kuu tarinay ruux malagu qaatiyo haddii meydba la ilaawo macaluusha qaarkeed bakhtiga looma maarsada ee mintid oo istiidsii naftaan ugu miraabayay mag inay u qaadato lawaa samirku waa maal waa mucjiso jacaylkuyo inuun marin habaabaynin ismaqiic inuun kaaga harin ama ismaaweelin kuman mayl naftii aan is ilooga masaafays dee jacaylkii goday igu hadhay n canada intaan ka soo cararay ama ka soo tegay aan canada imid dee weli iga hadhay labaan la yaabanahay xasuustiisa cajaayib waa mucjiso jacaylku inuun marin habaabaynin ismaqiic inuun kaaga harin ama ismaaweelin kuman mayl naftii aan isdada uga masaafayso weli waysagaa mayrace ruuxda maamulo eh muraayaddu siday ii jabtay aan u muhan waayay ee aan gayaan uga murbaxay guurna uga maagay inkastoo nuhiib iyo masaal miyir la haasaaway markii jacaylku kaa xumaado si aad bal u iloodo ama aad u guursato dee kuma gabdhoodba madaxa la geli waaya Laakiin waa tahay.
dabdamis Inkastoo- dabdamis baad raadsan dabdamis badraarsan Waay.
markaas weliba haddii labaan ku baktiin waayayaan haye inkastoon muhiib iyo masaal miyir la haasaaway maydi waay maydi waaye raadkaan lahaa waan masaxayaaye igu maran maraa waaxidkii maanka laylyadaya buu yidhi weli macnaha kii waa igu sugan yahay marka gabaygaasina kaa sooxay oo arrintaas yaa keentay cabdishakuur qorane marar badan ayay dhallinyarada saaxiibadiihii ka dalbadeen inay israacaan oo ay hablo u haasaawo tagaan amaba waxaa la weydiiyaa maxaad u guursan weyday bal muxuu kaga jawaabaa qasab bay noqotay ilan waa lagu weydiinoo lagu dayn maayo maxaad haweenkii a- aadan u shukaansanaynin maxaadan u guursanaynin waay baa lagu odhanayaa aada iyo aada marka waxay noqonaysaa qasab in marka qaarkood aad sheegto marka inta badanna hadalka waxaa lagu yidhaahdaa waxaa tixda lagu yidhaahdaa kana hari og ka kana raadsa maal macno badan weyn runtii kana kooban Mhm.
naawilaada aayaha qoftii uu nabdigu raacay sidaan ugu nayaayiray qoftii iigu nixi weyday qoftii aan nashaad uga tegiyo jawiyo neecow leh qoftii nabad la sheegiyo iyada aan nasriga mooday nooc walba qoftaan ula hadleen iigu naxariisan qoftii aan nac oon diid is idhi een iskala noogay nalkii ii ifaayee bakhtiyey nuurkii iga laalmay naf naf jecel naftaydii jeclayd ee ee ku nabay dooqu qofta aan nitaaqooyinkee dib u nidaamoodo xusuus beerku naasnuujiyoo soo noqnoqonaysa soo nafistay markii aan dhahada dib uma noolaato de markii aan isdhaho wax shukaanso ama aan isdhaho wax guurso ama aan tii xusuustii baa weli nool oo xusuus beerku naasnuujiyoo soo noqnoqonaysa soo nafistay markii aan dhahada dib uma noolaato marka taasina intaasay ku timid bay marka in adeer bahalku waa dhib badan yahay inahaas waa tahay xanuunka badan baan kasoo maray inkastoo uu cabdishakuur inoo sheegay inuu qalbigiisa lingaxday oo gacaltooye haween uu gasariir ka qaaday oo gabadhii uu gaclooday mooye mid kalena aanay laabtu doonayn haddana ma moogana ereyadii ahaa haddaan raggu dumar lahayn dib jir buu noqon lahaa mar kasta uu shaqo ka soo rawaxo wuxuu ii sheegay ee uu ka soo noqdo gurigiisa islamarkaana uu ka war helo in shay kasta halkii uu subaxii saaka kaga tegay yaallo inay maankiisa ku soo dhacdo waar go'an ahayna gabadh guurso maraan imiday shaqada intaan ka imid aan u imiday gurigeygii oo sidiisii ah oo shukumaankiina uu isdul saaran yahay go'ii iyo bustihii weelkii aan saaka ku quraacday meeshii ee, maxaan ku dhahay waddankoo sida u wasakhaysan baan waxaan haye aan isla hadlay Mhm.
oon runtii aan- aan tiriyey tixdan ah oo oo dhowr meeris ah Mhm.
Een, waxa guurka loo diidano waa ku garan waayey waay halkanna in in badan lagu guursan Mhm.
wallahi uma malaynayo haye
Ee, uma malaynayo waay markaa Ah.
intii baad markaa maanse kooban ka tirisay ha Maxaa oo, tiri eh, marka?
waxay ahayd een, waxay ku bilaabatay sariir giigsan guri uunsan iyo hilib la geedeeyey gogol wehel leh gacaltooye iyo raaxo garab taalla iyo gabadh la jiisiba hadday laabtu goconayso waxa guurka loo diidano waan ku garan waayey intaas intaasunba haydoo runtii markaa qalbigayga kusoo dhacday in adeer marka waa la iska cadiban yahay ilaahay ilaahay umuuraha ha sahlo
aada iyo aad may amuuraha allaha saalaad hadal ka soo goysay annaguna waxaan leenahay aamiin aad iyo aad aad buu u mahadsan yahay cabdishakuur qorano cali oo ku magac dheer af magaaxshe kolley cabdishakuur maansooyinkiisa intaa kaga bogan mayno oo barnaamijyada soo socda ee caweyska washington ayaynu ku maqli doonaa saf yahay cashaqu ka gaday qof kale caqligeedii xusuusku casuumane dadaa wehel moodaysa haa, moodaysay dadana wehel moodaysa haaban waxaan kugu idhiyey haaban ilmada ilmada ilmada ilmada cesho baan ku idhi tanaaculay baan ku idhi cawana cawana cawana tasho baan ku idhi cawana cawana cawana tasho baan ku idhi caban waxaan kugu idhi caban ilmada ilmada ilmada ilmada cesho baan ku idhi labtana culay baan ku idhi cawana cawana cawana tasho baan ku idhi cawana cawana cawana tasho baan ku idhi waqtigu waqtigu waqtigu u cararayaaye jacayl jacayl jacayloo calhelay ka jarkabagoo caloosho nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee haatana waa xubintii maheesi karta muusig la-aan ee ay dhegaystayaashu kaga qaybgelayeen barnaamijka caweyska washington toddobaadkan waxaa barnaamijka la soo xidhiidhay liibaan casayr oo ku sugan dalka sweden liibaan codka heestan isaga ayaa soo duubay oo inoo soo diray annaguna codkiisa hallaasiga ah kadib waxaanu u sii dayn doonaa heestaasi uu soo dalbaday magacayga waa liibaan casayr waxaan ku noolahay magaalada stockholm ee dalka sweden dhammaan shaqaalaha laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da aad baan u salaamayaa gaar ahaan barnaamijka caweyska v o e da waa idaacadan si aada u dhagaysto maalin walbo aad baad ugu mahadsantihiin waxaan rabay in aan codsado hees in la ii saaro anna waan isku dayi doonaa inaan heeska qaado lafteyda heeska aan codsanayo waxaa la yidhaahdaa heshiis waxaa ku luuqeeya fanaan la yidhaahdo cabduqaadir shigshig hamuun inaad ii qabtid waa hubaa anna waa kaa helaa hogaan dhexdeedaad ku jirtaa ma isku kaa haley kaare hasaawahaaga hakadiiga jiraaye haya hadiinku iraa armaad hamigayga halaysa oon ishaleeli waayna oon ishaleeli waayna haddiid i hureynini hadda aan ku heshiina hoyga xalaal ama aan kala harnee nin walbo hortiis hor allah waa mahadsantihiin waxaan rajeynayaa inaad heeska ii saari doontaan adaa mudan liibaanow waa tan heestii cabdiqaadir shigshig ee nala dhegayso
dhegaystayaal barnaamijkii caweyska washington waxaan ku soo gebagabeynayaa heestaasi heshiis iyo dookii liibaan casayr inta aynu mar kale hawada ku kulmi doonnona waa sahre ciidle oo idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo
heestaasina dhegaystayaal waxay gebagaba u ahayd barnaamijka caweyska washington oo inala socodsiinaysay sahare ciidle nuur halka aad kala socoteena dhegaystayaal waa v o a markaana aan ka codsado maxamed cabdi xasan sandheere oo dhankayga bidix fadhiya inuu inoo dulmaro wararkii ugu doorka roonaa caalamka
mahadsanid nuur xubnaha xisbiga dimuqraadiga dalka maraykanka oo xanaaqsan ayaa ka baxay fadhi ay lahaayeen mudanayaasha aqalka hoose xili la siinayey war ku saabsan farangelintii ruushka uu ku sameeyey doorashada maraykanka kulanka oo shalay dhacay ayaa xubnahani ay ka niyad jabeen hogaanka hay-adda sirdoonka f b i-da ilaa markii faragelinta ruushka soo shaabaxday waxaana isweydiiyeen sida koongareesku uu arrintan uga gudbi karo hank johnson oo ah mudana laga soo doorta gobolka georgia ayaa sheegay in shaki uu ka galay kalsoonida uu ku qabo awoodda madaxa f b i-da james comi uu xiliyada soo socda kusii hogaamin doono hay-addan hadalkan ayuu sheegay mar warfideennada la hadlay kadib warbixintii ay mudanayaasha ka dhageysteen master comi madaxa f b i-da iyo james clabroisna hogaamiya hay-adda c i e da james comi ayaa xudun u ahaa arrin muran dhalisay oo ku saabsan natiijadii doorashada sanadkii hadda dhammaaday dhaleecayn ayaa ka timid xubnaha dimuqraadiga oo aaminsan inuu in hadal uu soo saaray dhammaadkii bishii oktoobar kaasoo ku saabsanaa iimeiladii hillary clinton ee muranka dhaliyey ay dhaawac u geysteen fursaddii ay tartanka ku guuleysan lahayd hillary clinton mudane hank ayaa sheegay in dhegeysiga warbixinta uu ka tegayo isagoo qaba su-aalo badan oo aan looga jawaabin faahfaahin dheeraadna uu u baahan yahay dhinaca kale madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ayaa sheegay inuusan waxba ka bedeli doonin cunaqabataynta uu maamulka madaxweyne obama kusoo rogay ruushka balse cunaqabatayntaasi ayna noqon doonin mid wakhti dheer sii socota aad ayuu u mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socodsiinaya qodobadii ugu doorka roonaa wararka caalamka idaacaddeennin intaa ayay ku dhan tahay ee nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.